بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله ما أنت تاي بشهر رمضان كو آه، هجريتنا أي تاي كن يافر قول أفرتنا يصدح waafaqsanna labada abril labada kun iyo labaiyo labaatanka waxa aan jeclaystay inaan khulaaso kooban oo mukhtasara aan ka bixiyo sharax yar oo aan ku sharaxayno kitaabu tawxiid in badan bay culummadu sharaxeen oo ka hadleen oo aada loo akhriyey marka waa khulaasa kan oo maaragtay shuruux badan baa la sharaxay oo aada iyo aada culummadu u dheereeyeen laakiin insha allahu tabaaraka watacaala waxaan isku dayayaa inaan sharax yar oo kooban oo khulaaso ah aan ku sharaxo insha allahu tabaaraka watacaala marka muqadimada cashirkan koowaad waxaan ka dhigaynaa muqadima awalan marka ugu horeysa kitaabku waa kitaabu tawxiid waa macruuf waa kitaab cid walba ay taqaan shiikha qorayna waa shiikh imaam ah oo caalim ah waa sheikhulislaam maxamed bin cabdilwahaab oo ahaa almujadid waxa weeye alqarn athaani cashar alhijriya sheikh caalim ah oo imaam ah oo kutub badan leh oo qarnigii labiyo tobnaad kun iyo laba boqol hijirigu markuu ahaa ayuu soo baxay aad iyo aad buuna cilmigiisu macruuf u ahaa waa ghaniyun can itacriif in la tacriifiyo oo turjumo laga sameeyo uma baahna waayo caalamulislaam oo dhan waxa weeye qof walba waa yaqaanaa kutubtiisa ayaa meel walba ka dhacday oo caqiidada ayuu kutub badan ku leeyahay sida usuul thalaatha kashfu shubahaat waxa weeye kutub badan buu leeyahay qawaacid alarbaca nawaaqid lislaam kutub badan buu leeyahay sheekh isaam ayuu macruuf ku yahay moxamed ibn cabdilwahaab raximahu llahu tacaala sheekha marka isagoo saa caam u ah oo imaam ah oo wakhtigiisaas ay culummadu tilmaameen wakhtigaa uu soo baxay in ay dadku aad iyo aad qabuuraha ay ugu fidnoobeen oo qabuuraha lagu baaba'ay oo aad iyo aad loo barakaysan jiro oo loo caabudi jiray oo caqiidadii dhibaato badan soo gaartay saxiixayd ayuu waxa uu qoray kutubulcaqiida oo aad iyo aad dadka uga digay wixii aan ilaahay raalli ka ahayn oo caqiidada dhaawacaya waa lala colaytamay oo dad badan baa la colaytamay oo cid alla ciddii khuraafaadka ku shaqaysanaysa o dhan waa la colaytameen ilaa yowmina haadaana dad badan baa neceb oo la colaytamaya laakiin waxaan ugu naseexayn lahaa qof walba oo muslima inta aadan colaad qaadin oo la colaytamin horta bal kutubtiisa akhri waayo qof walba waxaa la ogaadaa caqiidadiisa iyo wanaaggiisa marka kutubtiisa la akhriyo haddii shiikha kutubta qoray shiikh walba aa kitaabkiisa akhridid waxaad ogaanaysaa xaqiiqadiisa iyo waxa uu kuugu yeerayo iyo wanaaggiisa ayaad ogaanaysaa ama wixii khaldan baad ogaanaysaa laakiin haddii been lagaaga sheego oo waxa weeye keliya qiila waqaal waxaan jirin lagaaga soo naqliyo hadda markaa waxaad ku dhacaysaa nahyigii allah subxaana wa tacaala uu inaga nahyey in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu haddii war lagaaga sheego qofka waxaa la rabaa inaad hubsatid ood cilmi u yeelatid oo xaqiiqada aa gaartid laakiin haddaad kula colaytantid wixii lagaaga sheegay keliya adoon hubin hadda inaad dulmisid oo wax uusan shaqo ku lahayn aad dusha ka saartid ayaa dhici karta sidii weligeedba culummadaoo dhan loogu been abuuran jiray oo waxa weeye waxaynan qabin looga sheegi jiray rususha loogu been abuuran jiray ayay markaa dhibaatadaas oo kale si aadan ugu dhicin waxa weeye waa inaad ku socotaa bayina ood xaqiiqsataa waxaan laguu sheegayo waxaana taa ku tusayaa hadda kitaabkiisaan la yidhaahdo kitaabu tawxiid waa gebigiisaba kitaab aayad iyo xadiid waay aqwaashiisuba waa ku yar yihiin qaabka uu u wadaa waxa weeye baab walba waxa uu ku keenayaa aayado iyo axaadiid markaasuu masaa'il kaaga soo saarayaa oo laga soo istimbaadayo aayadaha iyo axaadiidtaas maaha waxa uu isagu agtiisa ka keensanayo oo waxa weeye uu isagu kuu qararayo ma aha mana aha madhab shanaad sida dadka ay suufiyadu ugu sheekeeyaan wahaabiya waa madhab gaara ma aha madhab gaara ma uu wadan ee kitaabka iyo sunnaha hala raaco caqiidada khaldanna ha laga tago unbuu yidhi waa addacwa ila alkitaab wasunna addacwa ila tawxiid ayuu dadka ugu yeeray kutubtiisayna ka caddahay oo hadda kan ugu yara usuulu halaata markaa akhriyaysid waa wada aayad iyo xadiid heli maysid qowl kale ma arkaysid iyo waxa wax kale uu kuugu yeerayo idan marka qofka aayad qur-aana kuugu yeeray iyo xadiid nebi hadda waa tii nebi maxamed kuugu yeeray calayhi salaatu wasalaam weye waa dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii nebiga calayhi salaatu salaam iyo ciddii raacdayba dadka waxay ugu yeerayaan towxiid khaalisa ikhlaasi lilaah iyo mutaabacatan lirasuulillaahi sala allahu caleyh waali wasalam ee wax kale ugu yeeri mayaan idan markaa kitaabkan kitaabu tawxiid baa la yidhahdaa waana kitaab aad iyo aad u qiimo badan waxa weeye toddobaatan baab wax ku dhowow ku keenay waana wada aayad iyo xadiid abwaabtana qaar baaba dheerdheer waynu arki doonnaa marka insha allahu tabaaraka watacaala waxaan isku dayeynaa aayadahana inaan sharaxno axaadiidta sharaxno axaadiidtana inaan taxqiiqino oo waxa weeye sixadeeda sheegno biqadri alistidaaca inkastoo ay culummadu yidhahdeen aad bay ugu yaryihiin wax daciifa laakiin haba yaraadeena waa laga helayaa wax daciifa oo waxa weeye waynu caddayn doonnaa insha allahu tabaaraka watacaala culamada muxadisiinta waxay ka yidhaahdeen ayaynu ku caddaynaynaa khaasatan inagoo ictimaadaynaa asheikh alcalaama maxamed naasir diin alalbani muxadis alcasri ayaynu aada u ictimaadi doonnaa insha allahu tabarak iyo culamada kaleba haddaba kitaabkan waxa uu leeyahay shuruux buu leeyahay oo culamo badan baa sharaxday kitaabkan oo u khidmaysay sharaxa hadda caamka ah oo aad looga daba dhacay oo culummadu aad u ictimaaday oo loo yaqaano fatxulmajiid waxaa sharaxay wiilku awowga u ahaa waa cabdiraxmaan ibn xasan ibnu maxamed ibnu cabdilwahaab awowuu u yah isaguna sharxiisu waa mukhtasar uu ka soo gaabiyey khulaasa uu ka soo gaabiyey sheekh caalim ah oo ilmo adeer ahaayeen oo shiikhuna awoowo u ahaa waa sulaymaan ibnu cabdilaahi ibnu maxamed ibn cabdilwahaab ayaa markii hore wuxuu qoray kitaab aad mudawal ah oo u bixiyey taysiir alcasiiz alxamiid isagoon dhammaystirin marka ayuu shiikhaasi dhintay oo waa la dilay isagoo da-diisu aad u yarta oo soddon iyo shan sano jiraa la yidhi ibraahim cali baasha ninkii la odhan jiray ayaa dilay baa la yidhi oo dulmi ku dilay khaasatan weliba isagoo wax munkara inta lasoo xiray shiikhoo maxbuusa ayaa hortiisa waxaa lagu garaacay baa la yidhi kaban markaasuu inkiray markaasuu inta xanaaqay amar ku bixiyey in askartii laayaan xabad bay ku googooyeen dhina aad u daayar waa soddon iyo shan jira laakiin cilmi badan oo aad iyo aad cilmigiisu baxar u yahay kitaabkii marka waxaa dhammaystiray ina adeerkii oo ah cabdiraxmaan ibnulxasan ibnu maxamed ibnu cabdilwahaab ayaa soo khulaaseeyey intuu sharaxay intuu uu geeridu ka soo gaadhayna dhammaystiray wuxuuna u bixiyey fatxulmajiid ayuu u bixiyey kitaabka qayimka oo laga daba dhacay oo aad iyo aad macruufka u noqday cid la colaytantaa ma jirta kitaabka ilaa qof caqiidadiisa ay qabuuriya oo maxaweye suufiye iyo ashaacire iyo dadkaa qabuuraha lagu imtixaamay unbaa la colaytama laakiin waa kitaab aad u qiimo badan wa culummada mucaasiriintana waa sharaxeen iyo culummadii horeba waxaa aad u sharaxay oo sharax aad iyo aad u qiimo badan saaray asheikh alcalaama muxamed ibn saalix alcuthaymiin raximah allahu tacaala wuxuuna u bixiyey alqowl almufiid sharxi kitaab atawxiid waa kitaab aad u qayima laba majalod isagaabaa la daabacay oo sheikhu aad iyo aad u kala dhigdhigay oo aad u qiimo badan ayuu sharaxay sidoo kale isagana waxaa sharaxay asheikh alcalaama fawsaan raximahu llahu taala xafidahu llah ayaa sharaxay isaguna marka culummadu aad bay u sharaxeen culummada soomaaliduna aad bay u sharaxeen oo cajiladay ku sharaxeen iyo duruusta iyo xalaqaadka ayay aad ugu sharaxeen waa kitaab marka mutadaawila wey marka anigu ulajeedadeydu waxa weeye qasdigaygu khulaasa kooban oo waxa weeye qof walba uu maaragtay fahmi karo oo kooban oo aan andheeraynayn ayaan ku talagalay oo waxa weeye markaa laga faa'iidaysan karo oo ardadu ka faa'idi karto marka kitaabku waa nooca marka anigoo ilaahay tala saaranaya qasdigaygii ulajeedadeynu ay tahayna nashru lcilmi biqadri alistidaaca in cilmiga la nashriyo intii la awoodi karo oo dadka wax loo faa'iideeyo si cilmigiina barako u yeesho waayo qofku markuu cilmiga wax ka barto gudbinta uu sii gudbinayo waa ku barakoobaa oo wanaaggiibuu helayaa waxa weeye cilmigii qof sii gudbiyey ayuu waxa weye balliquu canii walow aaya ayuu gelaya iyo khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama marka qofku inuu xuun dadka usii faa'iideeyo aad bay u fiican tahay marka insha allahu tabaaraka wa tacaala waa khulaasa waa hadda ka hor waan sharxay oo waxa weeye iyadoo aan dheereeyey oo waxa weye maaragtay masaajidka oonaan ka akhrinay oo aad u dheeraynay laakiin hadda waa khulaasaynaya insha allahu tabaaraka wa tacaala khulaasa ayaan waxa weye ka dhigaya marka insha allahu tabaaraka wa tacaala muqadimada inta ayaan uga gudbayaa waa kitaabka macruufka oo waxa weye aad iyo aad u qiimo badan wuxuuna ka hadlayaa waa tawxiid oo waxa weeye ilaahay in cibaadada loo gaar yeelo unbuu ka hadlayaa ee wax kale ka hadlimayo insha allahu tabaaraka wa tacaala marka cashirkan muqadimada intaasaan uga gudbaya ma dheeraynayo oo waxa weye waan soo koobayaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin